boqolaalka qoys ee ka barakacay roobabkii mahiigaankee ku dhuftay qaybo badan oo ka tirsan gudaha magaalada mandheera iyo qaybo ka tirsan ismaamulkaasi mandheera weli kumaysan noqonin guryahooda tacaal iyo dhibaatooyin fara badan ayaana waxay ku haystaa duleedyada magaalooyinkaasi
baloodyaha waa naga dumeen guryaha waa naga deeleen waa habeen ii dharaar iyo saddexda moosan casho ma cun maxaa yeele musqulli geyna ma laha waxaan aadnaa musqul geedi ah oo qaraabo ay u baxday embaygu waa mahadsan yahay waxaan rabnaa inaas musqulaha noo hagaajiye intaana waa ugu mahad celinay badankood haatani waxay rajeynayaan in mar uun dib ugu noqdaan guryahooda waxayna ka cabanayaan ilaayo haatan in musqulahooda iyo weliba hoyga ay deganaayeen roobkaasi ay baabi'iyeen mudanaha bariga degmada mandheera mudane xuseen weytaan oo isbuuc ka hore booqday deegaankaasi ayaa waxa uu indhihiisa ku soo arkay xaalada aad u adag boqolaal barakacyaala haatanna xafiiskiisa ayaa waxa uu gartay in dadkaasi barakacyaasha looga daba tago goobaha ay haatani sugan yihiin halkaasoo raashiin la gaarsiiy magacayga waa maxamed nuur macali nure c d f jerman maderist roobab baa da-ay xilliga lasoo dhaafay roobabkii saameyn weyn bay ku yeeshteen bulshada meelaha qaar oo maxaa la jiray roobka zaaid u saameeyey waxaa ka mid ahayd kamoor boystown barwaaqo buulanguvo iyagoo qeyb ka mid ah koromey embigana wuu imaaday socdaal buu ku tagay wuu soo maray dadka dhibka adgaarina waa soo arkay dadkii dhibka kala gaaray waa dhibka dadka waa kala yihiin qaarba biyaa gala biyaheedina xilli dambe waa ka noqdeen dadka qaarna wax bay ku weeyeenoo hoygii meeshay saaxanayeen kulli waa ka dumeen maxamed nuur macalin dhoore waxa uu ka warbixinayaa oo sheegay in ilaayo haatan ay jiraan dhibaatooyin fara badan oo dadkaasi haysto balse xafiiskooda iyo weliba dowladda countiga mandheera oo iskaashanaya ay naawilayaan in wax badan ay ka bedelaan xaaladda dadkaasi barakacyaasha waxaa jiray raashiin oo loogu taragala dadka shan boqoloo qoys ah raashiinkii aa loo kala qaybi meelihii wax ay gaareen dadkina inay sidii ay u kala daran yihiin wax loo kala siiyo ayaa la isku afgartay dadkana intii hadda dadka caawimaad oo la gaarsiin ahaayana waa shan boqoloo qoys shan boqoloo maxaa la jira loor oo loogu talagalay waxaa yeelay shan boqoloo qoys ilaa iyo afartan kortoon oo saliid ay ku jirto dadkana siday u kala daran yihiin aa loo kala siinahayaa dadyowa kala duwan ee xaafadaha kala duwan u kala qaxay ee haatani ee raashiinka halkaasi lagu godoonsiinayay ayaa waxay ka dalbanayaan in dadaalada haatan la sii kordhiyo xuseenne location barwaaqo ka imaaday saaki xafiiska embiga noogala yeeray raashiin fara badanna la siiyey ka badanna ilaahay aan ka sugaynaa asagaan ka sugaynaa waa mahadsanyahay nin xafiiskiisa aan imaadnoba asagaa noogu horreey dadkani xilligii hore waxay dhibana u ahaayeen roob la-aan ka jirta deegaanadaasi xilliyada roobabka ay yimaadeenna fatahaadaha iyo weliba dhibicda roobka oo aad u cuslid ayaa saameyn ku yeelatay barakacyaal fara badan oo ka dhashayna haatani ma ah kuwa adeeg buuxa ka helaya dowladda maxamed farax shire v o a garisa